Deegaanka Baarsanguni ee dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo, oo ah deegaan inta badan ay ku nool yihiin bulsho u badan danyar, ayaa waxaa maanta booqday mas'uuliyiin ka socota Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, maamulka degmada iyo kan gobolka. Waxaana ujeedka mas'uuliyiintan halkaasi u tageen qayb ka ahaa inay xal ogaadaan baahiyaha deegaanka ka jiro iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa laamaha ammaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka Baarsanguni iyo deegaanada hoos yimaada. Guddoomiyaha deegaanka Baarsanguni Xuseen Axmed Cusmaan ayaa mas'uuliyiinta ugu horreyn uga warbixiyay baahiyaha deegaanka ka jira.
anaga horta sidaan heer baarka aan u nahay ciidanka iyo anaga waan isku xiranahay shacabkeena iyo ciidankeena wax dhibaato aan isku qabno ma laha waxaan meeshaan joognaa anaga eh, afar sano kuley haddii cid beer falatana ma laha Eh, dhibaatooyinka wadanka ka jirana haddii waa arkahaynaa waana loo jeedaa in badanna waa imaadeen meeshaan marka eh, waxaan idinku codsanayaa maadaama maantana soo gaarteen eh, in bulshadan baarka balbooni in wax loo qabto Cabdulaahi Maxamed Cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Kismaayo oo mas'uuliyiinta wafdiga agaasimaha uu hogaaminayay qayb ka ahaa oo goobta ka hadla ayaa sheegay in baahiyaha dadka deegaanka ay soo gudbiyeen wax badan laga qaban doono.
Ee, waxaa farriin u hanqaadi doonaa dhammaan waxaad noo dhiibteen oo ay ka mid tahay m c eidka oo ay ka mid tahay ee, meeshii loogu shaqayn lahaa xafiiskii tuulada oo ay ka mid tahay ee, biyaha oo ay ka mid tahay ee, iskuulkii ee, meeshaan laga dhisi lahaa oo ay ka mid tahay rugtii booliska dhammaan farriimahaas waan qaadi doonaa waxaana noo wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaheeda guudaa nala socda waxaa kaloo aan qaadi doonaa farriintii aad noo dhiibteen oo xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa qusaysaa Ugu dambeyntii kulankan oo saacado socday waxaa soo xiray agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, Aadan Faarax Gaarane.
Een, anaga waxaan hadda hordhac u nahay inaan caalamka tusno dowladda federaalka tusno dowlad goboleedka tusno in barsanguni ay u heelan yihiin dowladnimo isku xir bulsho mashaariicda een, bulsho loo qabtana ay u baahan yihiin wax ka jira meeshan ma jiraan oo aan ka ahayn iskuulkan jingadda eh lambar kow waxaad u baahan tihiin in farahaasni laga xiray saddex iyo tobanka ee aada sheegteen laba waxaad ka dhawaajiseen oo aniga sida aan u qaysay ribood bay wasaaradda diyaar doon tahay in ceelka hadda biyaha ee jira uusan ku fulneen saddex in aad u baahan tihiin m c h police station iyo dadka beeraleyda yaryar in laga caawiyo si ay usoo saaran lahaayeen tabacooda saddex iyo labaatan wasaaradood baa jira wasaarad kasta shaqadeeda in meeshan ka qabsadaa la rabaa dadkaan rabnaa inaan tusno in baarsanguune aysan ahayn furin siduu taliyaha sheegay oo maanta ciidamada ay joogaan bangeeni